barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaan ugu wanaagsan dhegeystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacaddeena duhurnimo oo ka imaanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrband iyo efemyada geeska afrika
waa duhur salaaso ah bisha abriil waa koob iyo toban sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya ibraahim xasan daandure iyo anoo ismaaciil xuseen fartan
qodobada aan dhegeystayaal idin haynana waxaa ka mid ah dhallinyaro ku nool magaalada muqdisho oo sameeya ololeyaal ay bulshada ay ugu soo bandhigayaan inay iscafiyaan iscafintuna inay tahay wax annaga dan noogu jirto yani tusaaleahaan aniga maanta haddii ay wax igu dhacaan oo qof wax igu sameeyo oo iga tago qofkaas wuxuu igu sameeyey already wuuna iska tagay isaga wuu ka caafimaad qabaa laakiin qofka dhibka loo geysta aniga waa dhibkayga haddii aan sii xambaarsanaado waxaa yacni igu adkaanaysa inaan hore usii socdo oo noloshayda aan sii wado sidoo kalena waxaad maqli doontaan dhallinyaro ku nool degmada caabudwaaq oo lala ugu jira inay kaalmeeyaan dadka abaaruhu ay saameeyeen
markaan aragnay xaaladda dhabtoo ka jirta ama abaaruhu siday u saameeyeen dadkeenna waxaan u istaagnay ama u xeelxeydinay inaannu waxaan ka qaban karno innaba ha la ekaatee inaan ka qabanno arrintan jirta waxaan booqannay mid ka mida kaamamka degmada oo runtii ay barakacyaal badan joogaan
dhinacii heesahana kama madha
maxaan doonoon dib jiray maxaan daraje isere inaan isdaryeella iyo
maxaan haye haye codkaas dalmaryare goordhow ayaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale marka horese warkii dunida
dab ayaa burburiyey inta badan xerada muhaajiriinta ay ku nool yihiin ee grand senth ee ku taalla meel ku dhow magaalada dunkirk ee waqooyiga dalkaasi faransiiska michael londre oo ah guddoomiyaha gobolka nord ayaa sheegay in dabkaasi u bilowday kadib dagaal dhex maray dadka kurdishka iyo kuwa ka soo horjeeda oo afghanistaan ee xerada ay ku wada nool yihiin macadda ilaa hadda sida uu dab ku bilowdo hase ahaatee lalande wuxuu sheegay in dabkaasi uu dhaawacay ugu yaraan shan qof
kulan ay leeyihiin wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka la isku yidhaahdo g seben oo ka dhacaya dalka talyaaniga waxaa hadheeyey xaaladda dalka syriya xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka reg tylerson ayaa isku dayaya in uu taageero ka helo isbahaysiga ka hor inta aanu u safrin dalka ruushka oo uu kulan kula qaadan doono mas-uuliyiinta dalkaasi kulankan waxaa hareer socda kulamo gaargaar ah waxaana la qorsheynayaa in xogayaha arrimaha dibadda maraykanku uu kulamo la yeesho wasiirada arrimaha dibadda ee jordan qatar sacuudi arabiya turkiga iyo imaaraadka carabta
meelaha colaaduhu ay ka jiraan waxaa had iyo jeer ka dhaca tacadiyo markaasi ay kala tirsanayaan bulshada oo ku salaysan dhibaatooyinka ka dhex dhaca haddaba magaalada muqdisho waxaa ka shaqaysa dhallinyaro iyagoo ka howlgala arrimaha iscafinta bulshada dhallinyaradaasi ayaa waxa ay ka shaqeeyaan barnaamijka la yidhaahdo quraca nabadda waxaa la kulmay waryaheena v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle aad baad umahadsantihiin dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka ku eegi doono dhallinyaro da-yar oo ka bilaabo muqdisho u ololeynta runta dib heshiisiinta taasoo qayb ka ah howlo ay fuunayso dalada dhallinyarada ee soydan waxaan rabaa balan ku hore cabaas sidee ku bilaabata hawshan
bismillaah barnaamijkanu wuxuu socday ilaa laba kun iyo tobankii runta dib heshiisiinta looguna magac daray quraca nabadda waxaan ka qabanay degmooyinka gobolka banaadir oo dhan waxaan ka qabanay isteedyada gobolada hadda dhisan barnaamijkan wuxuu salta ku hayay markii aan ogaanay dhibaatada iyo tiiha dalka yaallo dalku wuxuu soo maray dhibaato badan oo ah colaadu ay saameyn ku yeelatay ummadda jiilka yar iyo jiilka waaweyn hadday ahaayeen beeraley inay ku kala tagaan beerihii colaad xun ku kala qaado ceelashii colaad xun lagu wada shubo waayo barnaamijkaas markaan aragnana waxaan samayna barnaamijkan quraca nabadda inaan degmooyin walba geyno si aan uga faa'iideyno ummaddii ku kala tagta caqliga iyo dhaqanka aan dib isugu keenno galguduud waan kasoo bilownay ilaahay idankiis dhib badan oo laga maran waxaan ku guuleysanay ummad badan oo colaad u kala geeday inaan isu keenno ballanballe iyo guriceel barnaamijkii colaada weynaayo dhexyaala gogol waa u fidinay quraca nabadda runta tiimamkii ka shaqeynaya way tageen way soo dhaweeyeen barnaamijkan heshiis dhaba ayay ka muujiyeen waa ku kala tageen waxaa kaloo jira kii istaadhiye aan ka aruurin oo ah hadda sheeko ka dhacdoo kale dhuusamareeb nin afartiisi cunug iyo haweentiisii nin dilay baas mariyey kadibna markii muddo laga jooga la ogaaday arinkaas laga shaqeeyey loo sheegay dhibaatada ku dhacday inaysan ahayn dhibaato dalka asaga kow ah ee wax ka daran ay jiraan zambi oo kale nin qofka biniaadamka marka loo sheega haddii curadkiisa la dila la yidhaah sagaal nin dhale iyo ciddiisiyaa la wada laayay waxaa soo gelayda naxariis ninkaas iyo ninkii ilmaha ka dilay iyo dhibaatada geystana aan isku keennay cafisna halkaas laga sameeyey oo cafis weyn ka dhacay naciimo maxaad la kulantaa markaad ka shaqeynaysa in dadku iscafiyaan
iscafinta oo kale waxyaabo badanaa la kulanaa qofka markaa dhahdid macafin laheyd qof dembi kaa galoo kale xitaa hadduusan kuu imaanin uusan raali ahaa ku dhihin qofka islamarkiiba maya ayuu ku dhahayaa marka waxaan ka dhaadhicinaa iscafinta waxa ay tahay inay asaga tusaalahaan tiiraaya hayso qofka dhibaataa loo geysta qofka dhib kuu geysta wuu kaa tagay laakiin dhibkay wuu hayaa oo mar walba maskaxda ku haya qofka dhibka loo geystay waayo qofka marka markaa iska cafi dadka aan dheheen nafsadaada u danaynaysa oo u sharaxnaa iscafinta waxyaabaha ay leedahay qofkan dembigu kaa galo wuu kaa tagay adiga laakiin mar walba dhibaatadii haddii aragtid waa soo xasuusanaysaa tiiraanyay kugu reebeysaa marka dadka waxaan ka dhaadhicinaa inay iscafiyaan qofka haddii aysan arkin xataa uu iska cafiyo islamarkaan uu ku nafisayo nafsiyan asiga uu ku nafisayo intaasaan u sheegnaa aan ka dhaadhicinaa dadka maxaa ku dar lahayd sida ay sheegeen waa sax caqabado dhowraha lagala kulmaa barnaamijkan oo runta iyo dib heshiisiinta ee loogu magacdaray quraca nabadda markii laga shaqeynayo runtii annagoo ah dad ku dhashay dagaalo iyo colaado haddana barnaamijkan runta iyo dib heshiisiinta aan u istaagna dadka macnaha waxayba isleeyihiinba dhallinyaradan aan bagaranayn dowladda iyo waxa ay tahay maxay idiin sheegayaan ayagu koley ayagaaba colaaday ku dhasheen wax ay fahansan yihiin ma laha laakiin runtii annaga barnaamijkan quraca nabadda tababarkiisiyaan qaadanay markii aan hay-adda sooyadan aan imaanay wax badan aan ku fahanay marka waxaa naga soo go-day oo aan jeclaysanay in barnaamijkan wixii aan ka fahanay aan bulshadeena la wadaagno si xanuunka iyo culaysyada saaran dadkeena aan uga soo dhinno oo yani xanuunkaas ay uga gudbi lahaayeen iscafintuna in ay tahay wax annaga dan noogu jirto yani tusaale ahaan aniga maanta haddii ay wax igu dhacaan oo qof wax igu sameeya oo iga tago qofkaas wuxuu igu sameeyey already wuuna iska tagay uu ka caafimaad qabaa laakiin qofka dhibka loo geysta aniga waa dhibkayga haddii aan sii xambaarsanaado waxaa yacni igu adkaanaysa inaan hore usii socdo oo noloshayda aan sii wado marka iscafintu haddii haddii wiil dhallinyaro ah maanta uu ku dhibaateeyo adiga si walbay ahaataba miyaad cafinaysaa mase reerkii baad dooranaysaa
dabcan waa cafinayaa wiilkaasi sababtoo ah in lays cafiyo horta hor waa wax yacni diiniyan xitaa ku hagaagsan haddii aan cafinin culayskaas mid aniga isaaranoo ahaana oo maalin kasta utin igu taaganay ahaanaysaa meesha waa boog idhimaysa ay noqonaysaa laakiin boogtaasi si aysan ii noqon mid isii dhinta maalin walba waxaa ii hagaagsan inaan qofkaasi alla dartiisa aan u saamaxo si aan anigana uga sii gudbo marxaladaas adag ee aan nolosha hore usii qaado aanu laabta kamar muqdishoad hadda ka wadaa howl dad waaweyn baa tiraa iscafiya dadku maxay kuu sheegaan tusaalahaan dad isdil baa la hadlaysaa
xaqiiqadii hadda degmadan waxaan ka wadaa xamar jajab tababarkaan ka wadnaa anigii cabaas xaqiiqadii markaan tababarka bilaabayno dadka markaad iscafiya dhahdo way kula yaabayaan waxay kuleeyihin qof igu xadgudbay dhibaatada sii geystay iyo awood sheegta sababtaan ku cafinaya maxay tahay uu wii awood sheeg oo quluubtooda waxaa ku jirto maanta awood yeeshtaa inay argutaan laakiin markaan lagu sheekeyno dadka kale dhibaatadii la gaarsiiyey haddana cafinta fidiyaan wuxuu ku leeyihin adigoo dhallinyaraha oo aada u da-yar oo aadan nabad arkin baad naqayro gelisa oo xanuunada aan sameynay ama qalaadka noola geystay dhibaataday leeyihin aana dareensiis dadka dhibaatada way haysaa laakiin inay iska soo saaraan banaanka ee ka hadlaan aad dhibayso marka markaan tababarku u qabano aan qisooyin xanuuno anaka qaar aan marna dhallinyaro ahaan iyo qaar dad kale ay maraan aan ugu sheekeyno waxay dareemayaan inay hadlaan
kuwaas waxay ahaan qaar ka mida dhalinyaro ku nool magaalada muqdisho oo wariyaha v o a ee magaaladaasi cabdiqaadir maxamed cabdulle uu la kulmay qeyb kale oo ka mid a sheekada dhalinyaradaas ay kaga hadlayaan iscafinta bulshada dhexdeeda ayaad idaacadaha iyaga soo socda ku maqli doontaan dhallinyaro kala duwan ayaa isku dayaya in ay door ka qaataan gurmadka dadka abaaruhu ay saameeyeen gaar ahaan intooda soo gaadha meelaha ka agdhow magaalooyinka magaalada cabudwaaq dhallinyaro ku sugan ayaa kaalmooyin kooban gaadhsiiyey dadka abaaruhu saameeyeen haddaba sheekada dhallinyaradaas iyo fikradda ku dhalisay inay dhaqaale iska ururiyaan waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha v o a gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq
dhallinyaradan ku dhaqan degmada cabuudwaaq ee gobolka galgaduud ayaa u istaagtay sidii loogu gurman lahaa dadka ay abaartu saamaysay kuwa oo magaalada cabuudwaaq soo maciinbiday dhallinyarada ayaa dhaqaale ay iska aruuriyeen iyo mid bulshada ay ka qaadeen waxay u qaybiyeen qoysas abaartu ay soo barakicisay islamarkaana xaaladooda nololeed ay aada u hooseysay nasteex cabdisalaam cali barre waxa uu ka mid yahay dhalintii isu xilqaantay sidii loogu gurman lahaa dadka dhibaataysan ee cabuudwaaq ku sugan waxa uu ka sheekeynayaa tirada qoysaska ah ee ay waxgaarsiiyeen aad bay u mahadsantihiin v o a kadib markaanu aragnay xaaladda dhabta ah oo jirta oo soo wajahday soo wajahday dadkeenna cawdaq iyo deegaanada hoos imaadaba markaanu aragnay xaaladda dhabta oo ka jirta ama abaaruhu siday u saameeyeen dadkeenna waxaanu istaagnay ama u xeexeydinay inaanu waxaan ka qaban karno innaba hale ekaatee inaan ka qabanno arrintan jirta waxaan booqanay mid ka mid a kaamaamka degmada oo runtii ay barakacyaal badan joogaan oo ilaa iyo laba boqol iyo konton qoys meelahaas dhan ay joogaan markaan aragnay xaaladda ay ku jiraan waxaa ka hayse biyola-aan xun oo biyihii markay aadaan magaalooyinka oo caagadaha u qaataan saddex kun aa laga siinayaa waxaa kaloo aan haysa aan ii sheega cunto la-aan iyo hoy la-aanba meel ay galaan ama wax ay ku seexdaan xataa dhar la-aan baa haysa markaa marka xaaladda aragnay dadka liita ama aadka u daran sidaanu dhigjoojin oo la gaari lahayn ama wax ay wax ku qabsadaan aan u siin lahayn ayaan magaalada u galnay dad macquula oo waxgarad ah baanu lacag kasoo qaqabanay oo kasoo qaadnay waxna annagaa ku darnay inkastoo kaalmada dhallinyaradu ugu gurmadeen dadka ay abaartu saamaysay tahay mid aan sidaa u badnayn haddana ayaan la cilmi jaamaca oo qeyb ka ahaa dhalintii ka damqatay dadka dhibaataysan ayaa sheegaya in dadkii ay wax u geeyeen ay aada u soo dhoweeyeen run ahaantii wax badan bay ka tari kadhaa dad dadku dad mataqaanaa mataqaana soo barakacay bay ahaayeen dadkii magaalada joogay hay-adihii wax kasta oo qof wax kasta oo wax awooday mataqaanaa wuxuu ku tari karay wuu ku taray dee hadday maalin ama laba ama saddex bay dabka u shidi kadhaa insha allahu tacaala runaahantii dadku waad kareemi kadhaa dad baahan oo wax loo keenay waa ku ducaynayaan waxay ku leeyihiin waa markii noogu horreysay aan aragno dhalinyaro saan u dayar oo runaantii hawshan saan u weyn qabanaysa marka waxaan leeyihiin markii ugu horreysay mataqaanaa in kugu dambeysay isan noqon ee markii in kugu horreysay weeyaane sii wada hawshan ilaahina in kala garab galay leeyihin runaantii adiga laftigaaga waa dareemi kadhaa runaantii shucuur fiican baa dareemaysaa markii aad dad walaalahaada oo runaantii baahan aad waa u geysid oo aad garab istaagtid oo aad dhex gashid oo xaaladooda wareysatid runaantii lama soo koobi karaa runaantii maalin aadna ugu farxad badan bay ahayd kasokow dhallinyarada gurmadka ay ugu jiraan la tacaalidda dadka ay abaartu saamaysay waxaa jira in dhallinta cabuudwaaq ay wadaan wacyigelinno ay bulshada kagala dagaalamayaan qabyaaladda iyo waxbarasho la-aanta waxbarashada iyo wacyigelinta toddobaad kaste maalin kastaoo jimcaha waxaan soo saarnaa joornaal aan dadka ku wacyigelinayno oon qabyaaladda ka wacyigelinayno iyo inay waxbartaan jaahilnimada iyo qabyaaladda labadaas laga wacyigelinaya toddobaad kaste oona u qaybino intaa anagu soo saarno oo soo daawacno soo baritigrayno aan magaalada o dhan u qaybino aan gaarsiino goobaha fadhi kudirirka muqaaxiyaha xarumaha ganacsiga meel kasta aan daadino geyno oo dadka aan u geyno akhrista aan dhahno haddaana ururka dhalinyarta garaadmaal labaatamiyo qofa ka koobannahay annaga ayaa istaakulayna journaalka sideed doorar baa nooga baxdaa jimco kaste anagu anagaana iska qaadna marka anagu kan dhalinyaro ahaan wacyigelin baa hagadafka koowaad ah tan ugu xigtana waa waxbarasho waxbarashada runaantii waxaanu ka caawinaa dadka aan awoodin inay waxbarasho tagaan sida aqoonta iyo waxyaalahaas ayaan iskoollo waxbarasho aan mataqaana asaasi aan u dhisnaa dhalinyarada waxaan ka wacyigelinaa sida mataqaanaa dagaalada sokeeye tahriibka waxyaalo badan baanu ka wacyigelinaa si kastaba dhalintan ayaa qeyb ka noqonaysa dhalinyaro kale oo horay u bilowday oo gurmadka dadka reer miyiga ah ee abaartu ku xoolo waaye kuwa oo degmooyinka qaar gaaray cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo door wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale dilenahay haatanna bal aan ku nasanno dhankii heesaha danteedan kaa raacaya iyo dalmaryar
maxaan doonoon dib jiray maxaan daraje isiri inaan isdaryeella iyo shar la rabay maxaan doonoon dib jiray maxaan daraje isiri inaan isdaryeella iyo maxaan maxaan damiir garashar la rabay maxaan la dabayshadoon iyo halhalimada ka jiray maxaan la dabayshadoon iyo halhalimada ka jiray maxaan kayndoodla iyo u saamiyey dagal cusuba ee maxaan ku dabaalayoon wahabay wahabay dareen kalgacayl ku habay dibnihiin muudmuudsadiyo malabka farihii darsaday dibnihiin muudmuudsadiyo malabka farihii darsaday hadday ila dirireen dadnimo kama eegaye dantaydan dhantaydan kaa raacaya dibnihiin muudmuudsadiyo malabka farihii darsaday dibnihiin muudmuudsadiyo malabka farihii darsaday hadday ila dirireen dadnimo kama eegaye dhantaydan dhantaydan kaa raacaya dadnimo kama eegaye dhantaydan dhantaydan kaa raacaya maxaan daaloon dhidayey maxaan daadii isiri inaan isdogaashaniyo maxaan maxaan wanaag dayashar la rabay maxaan daaloon dhidayey maxaan daadii isiri inaan isdogaashaniyo maxaan maxaan wanaag dayashar la rabay maxaan la dayoobayo yuwaan hibashada ku qoray maxaan la dayoobayoon diiwaan hibashada ku qoray maxaan deeqtaran la iyo mulkiyay kay dahaba ee maxaan ku dallaalimoon kudayay kudayay jacayl niyadsami kudayay dibnihiin muudmuudsadiyo malabka farihii darsaday dibnihiin muudmuudsadiyo malabka farihii darsaday hadday ila dirireen dadnimo kama eegaye dhantaydan dhantaydan kaa raacaya dibnihiin muudmuudsadiyo malabka farihii darsaday
ibrahim dantaydan kaa raacaya buu yidhi habla maxaa maxaa u leedahay dantaydan kaa raacaya
ayaga laftoodaba qaar baa laga yaabaa inay hadda leeyihiin danteena kaa raacanayna kuwo kale
marka waa labada dhinac ugu socota dushaasaa la marayaa rag iyo dumar ha laakiin jacaylkii marka jacaylku yimaado he he marka hee
dushaasaa la wada marayaa haye
marka wax walba filo ismaaciilo marka dhi- dhinac walba loo ridaya marka waxaa jira een, mm, raggii iyo hablihii iyo heestaha markaad eegtid in badan calaacal bay u badan yihiin oo qoloba qolo ka cabanayso Xaggee haddaa wax- saas inay noqonayso ogaalaha ma galeen iyo haye haye xaggee wax ka khaldan yihiin
iyo- iyo nafsigayga ha ku raaco ebedka iyo
waan gartay dhinacaas haddaynu kaga nimaadno heestaas uu ku luuqaynayay fanaanka dalmaryare laanta afka soomaaliga ee v o a yaad nagala socotaan haatanna dhinacii ciyaaraha wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha weeraryahanka kooxda liverpool sadio mane ayaa maanta lagu samayn doonaa qalliin jilibka ah waxaana la filayaa inuu garoommada ka maqnaado inta ka hadsan xilli ciyaareedkan ciyaaryahankan u dhashay dalka senegal ayaa jilibkiisa bida waxa uu dhaawac ka soo gaaray markii ay isku dhaceen ciyaaryahan layton baines oo ka tirsan kooxda everton ciyaartii saddex iyo hal ee kooxda liverpool kaga adkaatay naadiga everton macalinka kooxda liverpool yorgen club ayaa waxa uu sheegay in maane oo shan iyo labaatan jira uu u baahan yahay qaliin waxaana uu sheegay intaa macnaheedu ay tahay in ay noqon doonto wax caqliga ka baxsan inuu dib u ciyaaro inta ka harsan xilli ciyaareedkan kooxda liverpool ayaa waxay kaalinta saddexaad kaga jirtaa horyaalka premier leaga waxaana u harsan lix kulan dhaawacan ayaa la filayaa in ciyaaryahanka uu garoomada uga maqnaado muddo laba bilood ah dhinaca kale milkiilaha labaad ee ugu weyn kooxda arsenal alisher usmanof ayaa u sheegay warbaahinta bloomberg in tababare arsen wenger uusan mas-uul ka ahayn dhibaatada kooxda arsenal haysata hase yeeshee uu sidoo kale eedaasi leeyahay nin kale saamiga ugu badan kooxdaasi oo lagu magacaabo stan cronk una dhashay dalka maraykanka waxa uu sidoo kale sheegay in uu qabo in ay tahay in arsen wenger uu doorto ninkii isaga ka bedeli lahaa macalinimada kooxda arsenal haddii uu ka tago macalinkan u dhashay dalka faransiiska ayaa waxa uu kooxda arsenal la joogay tan iyo sannadii kun sagaal boqol iyo lix iyo sagaashankii hase yeeshee ilaa iyo hadda wax go'aana kamaanu gaarin mustaqbal laba sano ah oo kooxda ay u soo bandhigtay iyadoo kooxda arsenal ay xilli ciyaareedkan qarka u saaran tahay ama halis ugu jirto inaanay u soo bixin koob kuryaalada qaaradda yurub waxaa loo baahan yahay in sida haddu ay wax yihiin ay usii socdaan haddii ay dhacdo in wenger uu ka tago kooxda waxaa muhiim ah in uu kaalin ku yeesho xulitaanka qofka isaga bedeli lahaa ayuu yidhi cusmaanof cusmaanof ayaa waxa uu kooxda arsenal ku leeyahay soddon boqolkiiba waxaana ninkan la sheegay in uu haysto lacagna sagaal iyo toban bilyan oo dollar hase yeeshee wax shaqaa kuma lahan go'aan qaadashada kooxda arsenal ugu dambayntiina kulamo ka tirsan koob koryaalada qaaradda yurub ayaa caawa dhici doona ciyaarta ugu xiisaha badan waa ciyaarta dhex mari doonta kooxda yuventus oo garoonkeeda ku martigelin doonta naadiga barcelona sidoo kalena ciyaar la filayo in ay noqoto mid aad la isku weeraro ayaa dhex mari doonta kooxda brushi dortmond oo la kulmi doonta kooxda es monaco xubintii ciyaarahana waa naga intaas
axmed cali sheekh iyo ciyaaraha ayaa dhegeysanayseen haatana dhegeystayaal ismaaciil xuseen farjar oo stuudiga ugu heliya ayaan ka codsanayaa hadba intuu waqtiga noo saamaxo in uu mid ama laba naga xasuusiyo qodobadii warka ugu doorka roonaa mahadsanid ibrahim kulan ay leeyihiin golaha ama ama wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka la isku yidhaahdo g seben oo ka dhacaya dalka talyaaniga waxaa hadheeyey xaaladda dalka syriya xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka reg tylerson ayaa isku dayaya in uu taageero ka helo isbahaysiga ka hor inta aanu u safrin dalka ruushka oo uu kulan kula qaadan doono mas-uuliyiinta dalkaasi dab ayaa burburiyey inta badan xerada muhaajiriinta ay ku noolaayeen oo ku taalla meel ku dhow donkinri ee waqooyiga dalka faransiiska michael lalande oo ah guddoomiyaha gobolka nord ayaa sheegay in dabka uu bilowday kadib eh, dagaal dhex maray dadka kurdishka ah iyo kuwo kasoo jeeda afghanistan oo xerada ku wada sugan ma cadda sida uu dabku ku bilowday hase ahaatee lalande ayaa sheegay in dabka uu dhaawacay ugu yaraan shan qof ibrahim waa hagaaga xaggii heesaha ayaan mar kale ku nasanaynaa ismaaciilow heesteed soo qaba lahayd dhegeystayaashan dee adaa ku mashquulsanaa cabaar hadanbe farsamo yaqaanka iyo soo saaraha maxamed cabdisandheere ayaan u duway
codkaasi maryan mursal wuxuu gebagabo u yahay idaacaddayadii duhurnimo ibraahim xasan daandure iyo anoo ismaaciil xuseen farjara iyo maxamed cabdisandheere oo dhinaca farsamada idinla socodsiinaya tan iyo intaynu afarta galabta kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh